isbitaalka xoogaa khallaasiisa ka dhacdo ciidanka la waxyar taagtaag la geliyey saddexna meesha soo gasho waa la dhamaystiray mid amarjansi ku jira dhamaystireen waa gartay marka hore waxaad sharaxaad iga siisaa ninka la dilay ee saalada lagu dilay ka hor maxaa dhacay maxaad ogtaa adigu wallaahi ka hor horto isbitaalka iyo arbaabkiisa aha
ciidan baabuuraa soo roogsaday baabuurkiiba waa cidbilo ahay meeshii ciidanka taag la geliyey saddexna gudaha loo soo geliyeyna midna meesha ku meesha emergensigana midaa lagu dhamaystiray waa gartay marka ninka la dhammaystiray isagu markii hore dhaawac ayuu ahaa dhaawacu ahaa lugoo ka ahay kadibna feeriya xabad ugu qabasiiyeen saaladaa la geliyaa si omeedaa laga soo dhaxshay haddana haddana aabihiisa dhaawaca la keenay aabihiisa haddana haddana waaba dhintaba haddaa sigin adoo waa gartay marka een arrintani maxay ka dambaysay wallaahi arrintan wallaahi ma sheegi kari horta waxay ka dhacday adiga xilka dheer meelahaas maakino aha ee ka dhaceen aniga isbitaalka qof bukaani ayaaga jira la joogay sidaasay arrinta aniga goobjoog u waay meesha aadi joogo waa gartay marka een dadka een saalada wax ku dilay ee hubaysnaa iyo ciidanka joogay isbitalka ee waardiyaasha ahaa iyaga isdhisaaseyn miyaa dhex martay saalada laguma dilin meesha amarjansiga maarkin oo dhaawaca la keeno aha
bartii ugu dabamaadee meeshii lagu dilaba saaladaas oo sakaraadiaba la geliyaba markaas waa gartay marka hadda xaaladdu siday tahay xaaladda walaa hadda boolisaa joogo amniga hadda xoogaa waa sugan yaan dhihi lahay nin